subax wanaagsan dhegaystiyaal kusoo dhawaada warka subaxnimeed aad i haysana ay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jaamacadda zamzam faraceeda jowhar oo bilaabtay cayaaro lagu dhiirigelinayo ardayda hirshabeelle oo heshiis nabadeed dhex dhigtay beelo wadadega tuulooyin hoos taga degmada warsheekh goobaha waxbarashada beledweyne oo bilaabay u diyaargarowga imtixaanka dhexe sanaduseedka mashaariic dhinaca waxbarashada oo laga dhagax dhigay magaalada caynabo kalluumaysatada maamulka jubbaland oo saameyn kala kulmay dabeelaha badda ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka boodaale ee degmada shiikh wararka dibadda waxaa ka mid ah diyaargarowga caleemasaarka trump oo laga bilaabay waddanka maraykanka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan muucalin waa subaxnimo arbacaha taariikhda waxay ku beegan tahay sideedda bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeniyo fidsan jaamacadda zamzam farceeda magaalada jowhar ayaa bilaabtay cayaaro lagu dhiirigelinayo ardayda cabdifataax axmed macluw ayaa qodobkaasi soo jeedinaya dhammaan kuliyadaha jaamacadda zamzam ayaa ka qaybgalaya tartanka kubadda cagta ee kuliyadaha jaamacadda oo sanadkiiba mar lagu qabto jaamacadda zamzam gudoomiyaha jaamacadda zamzam dhanka cayaaraha iyo isdhexgalka ardada iyo gudoomiyaha ardada ee jaamacadda ayaa inooga waramaya heerka tartanka iyo ujeedooyinka tartankani loogu qabanayo ardada kuliyadaha ee jaamacadda ka jira
sidoo kalena koobkan mar walba waa qabanaa oo jaamacadda ilaa saddex koob inka badan ay qabataa marka koobka ugu horeeya oo jaamacadda ay qabato waxay sana dugsiyeedka ardayda markay u furanto oo mid ardayda cusub lagu soo dhaweynayo sidoo kale jaamacadda waxay qabataa koob oo zesticab ladhahayo oo sanadkaas lagu magacdarayo oo lagu magacdarayo dhammaan oo ardayda maxaa leeyahay horyaal ahaan ay ugu tartamayaan sidoo kale koobka oo ramadaan kaab aydana way qabataa sanad welibana waa qabanaa koobkan tartan sports kuliyaha jaamacadda meel fiican ayuu noo marayaa waxaana hadda maalin dhexdaas aa furmay wareega labaad ee tartan kubadda cagta kuliyaha jaamacadda zimzam marka qaabka usoo xilnana wax waaye ardayda tuliyadaha sida ay baajijka u kala sareeyaan jaamacadda waxay bixisaa saddex tuliyadood ay bixisaa oo managementia iyo caafimaadka iyo beeraha marka beeraha oo kale waxay leeyihiin ilaa iyo halaha baaj oo jaamacadda ay hayso ayay ku tartamaan waxaan isku baalansi kareynaa waxaa jiri karto baaj uu ardayda ay yaryihiin oo kale iyo baaj ardaydood ay zaa'id yihiin ardayda baajka ay kasoo tayaan oo kale baaj baajka ardayda ay ku badan yihin oo kale waxaa ku baalan karana kuwa ay ardayda ay ku yaryihiin saas ayaan ay ka ciyaaraan tartan kubadda cagta jaamacadda zamzam ugu dambeyn ku-xigeenka maamulka jaamacadda zamzam ayaa inooga hadlay qorshayaasha tartankan loo qabanayo iyo heerka uu marayo haatan tartanka aad iyo aadaa umahadsan tahay wariyaha isnaay run ahaantii maanta inaa nagu soo booqato kambaska oo aa u kuurgasho arrimaha sportska ee jaamacadda ka socdo aad iyo aada ugu faraxsannahay waa dhowaha boqolkiiba boqol waxaa noo bilowday barnaamij sports ugu qabanayno ardayda kala duwan ee jaamacadda zamzam ee isdhexgal bulsho ayaa ka rabnaa iyo ardada cusub iyo ardadii hore inay isku bartaan islamarkaasina sports qurux badan oo ka dhaco activity qurux badan si ardada maskax caafimaad qabto waxay ku jirtaa jir caafimaad qabo si ardada oo ugu noqdo dhiirigelin een sidoo kalena oo ugu noqdo jismi caafimaad qabo aalamiito iyo wax walba isbarasho iyo isdhexgal bulsho intabas ay ugu noqoto ayaan qabanay sbortiskeenana waa noo socdaa waxaana kusii siqeynaa gabangabay- gabangabadii guruubyada ayaa hadda kusii siqeynaa mar dhow semifa- semifinaalka ama kuwaterfinaalka iyo fiinaalaha ayaa saas ah, u gaari doonaa waana gabangabay doonaa insha allah jaamacadda zamzam faraceeda magaalada tony johar ayaa qabatay saddex tartamood sanadkiiba kuwaasi oo loogu talagalay inay isku bartaan islamarkaana ay isku dhexgalaan ardada wax ka barta jaamacadda zamzam ee magaalada jowhar mahadsanad fataax hirshabeelle ayaa heshiis nabadeed waxa ay dhex dhigtay beelo wadadaga tuulooyin hoos taga degmada warshiik ee gobolka shabeellada dhexe xalimo cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoostiga degmada warshiik ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi cadde iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan laamaha amniga hirshabeelle iyo kuwa federaalka iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa go-aamiyey in muddo afar iyo labaatan saaca lagu kala qaado ciidamada labada dhinac nabadana laga shaqeeyo geerana waa gara kartaa waxa laga macaasho colaadda colaadda waxaa laga macaashaa dad la'aan iyo deeq la'aan waxaa la jirta aakhira la'aan qofka markuu yani colka meesha ka dhaco nufuus badanaa ku dhimanaysa maal badanaa ku baaba'aaya intuna waa xaqdarro xaqdarro markii wax lagu sameeyana waxa ka ratimaya waa cadaab waxa ugu qaalisan ee la waayey ama lagu sameeyey dadkan waa naf bani aadam Een, ilaahay oo koonkan iska leh adduunka ee aakhirado la laabo wuxuu ka necab yahay hal qof oo muslima dhiiggeena in lagu daadsho ee qofkii dhiig muslim daadiyana hadda sidii loo aayadaha ay u sheegeen oo ilaahay u tilmaamay kulli culmaadkiina waa taqaaniin waa la isxusiisinaya hadda cid wax loo sheegaya ma jirto Een, intaa waxaa dheer dadka soo baxa maanta dadkan iliidkooda ama labeyntoodii waayo waxay u socdaanna waxay tahay kaliya in dhiiggan walaalaha daadanaya la kala joojiyo hadday hadlaan in la dhegaystay xagga markii loo baxo xoogay labalaba la isugu jeesto ee la yidhaha maadaa qaala aanifan hal xaba ka soo bixi maysa marka waxaan ku talinaynaa oon dadkayna u sheegaynaa caloosha in laysu furo walaaltinimadii la soo celiyo wanaagga laga wada shaqeeyo yacnii mataqaanaa xanta iyo sixnudhihidda laga dhaafo ilaan qofku wuxuu ku leeyahay waxaa waaye yaan lagu dilin adna waxa dilin nabaddarraha ku noolaanin nabad ku noolow intaas uun bay ka kooban tahay aakhiradaada ku ciyaari intaana way caddeeyeen waxaan ku soo baxnay dhibkii meeshaan ka socda beryahan ma- degmada warshiiq waxaan rabnaa sida aan idinka idinkugu nimadaan labada dhinac oo kale ee maaritaan ugu tegaynaa labada cidood oo kale ayagana waa noo siyaasiyiin annaga waxaan u nimiday inaan amar bixinno amarkaasaan rabaa inaad maaritaan ad qaadatiin saraakiishii ciidamada qalabka sidana waa joogaan waxaan idinka rabnaa oo kaliya dadka difaaca ku jira in difaaca laga bilaabo saacadan laga saaro nabadda la qaato wixii kale kadib aan u gudbaynaa saacadda aan hadda joogno saacad deera afar iyo labaatan saac ka bacdi amarka aan bixihayno oo ah in hubka xoogahay la dhigo laga baxa difaacyada inuu dhaqan galay oo fulay iyo inuusan fulin aan xaqiijinaa saacadan la joogo saacadda ku xigta oo afar iyo labaatan saac ka bacdi ciddii markaasaan ugu nimaado qoray iidoo wadato xoolaan ku ilaashaya maahan waa cabsaya imaan annagaana mas-uuliyaddaas annagaa qaadayna annagaa joogayno way idinku dhexoyeynaa way idinku dhexergelaynaa ilaa aan ka xaqiijino ammaanka oo degmada warsha waxaan rabnaa inaan hadhow la dhihin een, xooluu ku ilaashaya igaarkeygi waa dhintay aan la dhihin hadhow iyo idaacadaha lasoo roogsaday mas-uuliyiinta ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo sharci ah laga qaadayo ciddii lagu arko iyadoo hub ku dhex wadata deegaanada ay shaqaaqooyinka ka dhaceen goobaha waxbarashada magaalada beledweyne ayaa bilaabay u diyaargarowga imtixaanka dhexe ee sanad dusiyeedka maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya qodobkaasi iskuullada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyay ee imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka imtixaankan ayaa la qaadaa xilligan oo kale iyadoo ardayda lagu imtixaano daraasadii ay soo qaateen afartii bilood ee sanad dugsiyadada bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay radio berlula ustaad saa og tahay waxaa la joogaa waktigii la qaadi lahaa imtixaankii dhexe ama bartamaha sanad dugsiyeedka laba kun afar iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab wuxuu imtixaankaasi u bilaabmi doonaa maalinta sabtida ah oo ay taariikhda ku aadan tahay kow iyo tobanka bisha janaayo laba kun shan iyo labaatan ka dugsi ahaan runtii meel fiican baa inoo mareysaa ardaydii in casharadii rikaab looga sameeyo naqtiin looga sameeyo oo casharadii aad iyo aad meelihii madmadow uu kaga jiro la fahansiiyo runtii waana gebogebo waxaan jecelnahay in maalinta berita uu soo xirmi doono sabtidan ay u imaan doonaan imtixaankii hadduu alidmo ardayda dugsiga iyo dhammaan guud ahaan ardayda guud ee beledweyne waxaan kula talin lahaa in ay sameeyaan diyaargarow iyo in ay ku noqdaan daraasaadkii ay soo qaateen muddadii shanta bilood ahayd si ay uga bormoosaan ama ay u keenaan natiijo macquul ah ama natiijadii loo baahnaa imtixaanka u diyaargalowgiisa walaahi adigu waxaa tahay qof wax soo bartay ama macalin ah imtixaan haddii la yidhaahdo waa loo diyaargaroowaa laba dhinacba waxaa waaye mashquul ayaa ku imaanayo diga mashquul ayaa ku imaanayo macalinkana mashquul ayaa ku imaanayo waxaa looga baahan yahay ayagana inay kasoo dhex saaraan su-aalihii imtixaanka ku imaani lahaayeen maamulka sidaas oo kale si mashquula ku imaanayo waa inuu warqadihii imtixaankii lagu gali lahaay uu daawaca markaas saddex meelba mashquula ka jiri kara ardaygana mashquula ku imaani kara macalinkana mashquula ku imaani kara maamulkana mashquula ku imaanayo marka ardayda waxaan kula dardaarmayaa inay dadaalaan oo juhdi ay bixiyaan si ay ayagana beri ay u bedelaan maanta macalimiinta taagan ee dadka waxbaraysa ama madaxda maanta wadanka haysa si ay u bedelaan waa inay hadda juhdi ay bixiyaan marka waxaan dardaarmi lahaa in imtixaankaas iyo howlihiisa macalimiinta iyo maamulayaasha kulli ay ilaahay uga cabsadaan ardaydooda ee waxay barayaan si kastaba imtixaankan ayaa la qaadaa xilligan oo kale iyadoo ardayda lagu imtixaano daraasadii ay soo qaateen afartii bilood ee sanad dugsiyeedka mashaariic dhinaca waxbarashada ayaa waxaa laga dhagax dhigay magaalada aynaba cabdifataax axmed macluuc ayaa mar kale soo jeedinaya gudoomiyaha waxbarashada gobolka saraar oo uu welinayo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada caynaba mas-uuliyiin ka socday degmooyinka oog iyo wadaamoog ayaa dhagaxdhigay laba iyo toban fasal oo loogu kordhiyey sideed dugsi oo ku yaala magaalooyinka caynaba oog wadaamoog iyo wariir ee somalilan mashaariicdan horumarneed ayaa waxaa fulinaya shirkada dhismaha ee cagaara iyada oo ay maalgelinayso hay-adda eleyd cabdikariin saciid gudoomiyaha waxbarashada gobolka saraar ayaa ka waramaya hirgelinta fasaladan iyo sababaha iskuullada loogu kordhinayo waxaanu u joognaa waa dhagaxdhigii dugsiga oo in badan dugsi kale dugsaaalku ahaa oo saddex fasal aanu ilaahay noogu soo guuleeyey mashruuca gb-ga ay markaa ay wado hay-adda alayd shirkadii dhisaysana ay nala socoto cagaara guud ahaan gobolka saraar labiyo toban fasal baa ka howl laga dhagax dhigay insha allah labiyo tobanka baa la dhisi doonaa iyo laba haysiiyey iyo hal fasaloo gaal farankiya dugsiyada haddii aan tilmaamo waa wiilalo hal fasalah iyo hal fasaloo amal boodhin ah wadaamago iyo goosarad wadaamago laba fasalah labada kaama ee caynaba laba fasalah iyo ayaan leh xaalan oo qorkii nasashada hablaha iyo aysiiya iyo dugsigan aynu joogno saddex fasal isagana loo dhisayo alaamin gudoomiyaha degmada oog iyo wadaamoog ayaa ka mahad celiyey dhismayaasha cusub ee lagu kordhinayo dugsiyadooda aad baan ugu faraxsannahay haddaanu maamulka degmada iyo bulshada reer ognahay runtiina waxay dabooli doontaa baahi badanoo loo qabay iskuulkuu qabay xagga waxbarashada iyo waxa weeye imkaaniyaadkaba saaka sidoo kale waxaanu dhagax dhignay iskuulka xalane galfrain iyo i c e waxa weeye hay-adda iyo waxa weeye wasaaraddu aad bay u mahadsan yihiin iska mahadnaquun aan u mahadnaqayo runtii mashruuca j b-ga runtii hay-adda light aynoo keentay ayna wado mas-uuliyiinta runtii ay soo igmadeen ee runtii gobolka ka shaqaynaya haddii allah hooda le muddadaa saddexda bilooda waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta gobolka wasaaradda waxbarashada kalluumaysatada maamulka jubbaland ayaa saameyn kala kulmay dabeelaha badda ka jira xilligaani maxamed nuur ayaa mar kale faahfaahinaya qodobkaasi shirkan jaraa'id oo uu qabtay magaalada kismaayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka iyo badda dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed cumar ayaa waxauu kaga hadlayaa taraha ka jira xilligan badda isaga oo sheegay in lagu guda jiro xilliyada ay dhacaan dabaylaha iyo badxiranka ayna adag tahay halista kalluunka
waxaan maantay aan kaga wacyigelinaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badda gaar ahaan jubbaland iyo ummadda soomaaliyeedba gaar ahaan waxaan ognahay xilligan inay xilliyadii aad aadka badda u kacsantay inay tahay dabeelahan waxaa la yihahdaa kaskaadi ama waxaa la yihahdaa wajine ama waxaa la yihahdaa istakfurlo marka dadka waxa weeye kala luqado badan yihiin afka soomaaliga gaar ahaan marka waxaan oga digaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badaha inay iska ilaaliyaan waqtiyadan dabeelaha aadka u adag uu ka jiro waqtigan waxaan dareemi karnaa inay ku keeni karto dhimasho dhaawac iyo agabkii markaaseeto ay badda la aadaan la waayo ama uu ka khasaaro uu ka gudoomo dhammaan waxaan kaga wacyigelinaynaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland waxaan leenahay waxaa idinka digaynaa idinka wacyigelinaynaa inaad iska ilaalisaan waqtiyadan xeebaha haddii ay ka fursan weydana ilaa wixii loo gaaro hal meel ilaa labo meel inaan la dhaafin haddii la aadayana in markaaseeto safetiga jaakadaha badbaadada ah in la qaato waxaan ognahay inay waqtiyadan wax soo saarku aada u yaryahay wax soo saarka markii la yidhaahdo kalluumaysiga dhammaan xilligan dabeelaha sidaa markay u kacsan yihiin kalluunkana lama helayo maadaama kalluunka aan la helin ayaguna inay markaa iyada ah iska ilaaliyaan aysan aadin hadday aadaana run ahaantii khasaaro badan baa ka soo gaaraya khasaarada u yar haddii markaa iyada ah aysan doonidii aysan la gudoomin ama naftooda aysan ku weynin ama wax dhaawaca uusan jirin waxaa laga yaabaa qarashaadka ay ku baxaan sahidii shidaalkii hataa inay markaa iyada ah ay kusoo go'do waayo waxa ay raadinayaan waa kaluun kaluunkana waqtiyadaaneeto run ahaantii dabeeluhu markuu dhacayo ummadda soomaaliyeed hataa waxaway guryahoodii bay galaan kalluunkeena sidaasoo kalu ma aragtay u gelaya dhagaxyada markaas hooyiga u ah ayuu isagana gabaad kaga dhiganaya maadaama gabaad uu kaga dhiganayo uusan kalluunkiina gabaadku uusan ka soo baxaynin sidaa awgeed marka waxaa imaanaya inaysan kalluunkii la waayo saameyntaasna waxaa keenaysa dabeelaha keenaysa si kastaba xiliyadan ayaa dhaca dabeelaha iyo badxiranka ayna adag tahay helista kalluunka mahadsaned maxamed ceelbiyood ayaa laga hirgeliyey deegaanka bowdaale ee degmada sheekh xaliime cali ibraahin ayaa saakay inuu soo jeedinayso qodobkaasi hay-adda alraxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka bowdaale ee hoos tagta degmada sheekh si loo daboolo baahida biyaha ee dadka deegaanka ceelkani waxaa maalgeliyay walaal soomaaliyeed uu sadaqeeyey aabihiis oo geeriyooday dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyey mashruucan iyagoo sheegay inay wax weyn ka tari doonto noloshooda iyo tan xoolahooda ceerkan waqfi u waqfiday aabbaheed sheekh cabdulqaadir iyo hooyadeed cosob buureed yuusuf u waqfiday waxaan leenahay ilaahay isaga qaadir raxmaane garashadaa uu ku garansiiyey waalidka u waqfiday waqfiga biyaha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afdal sadaqa almaa waxa weeyaan shayga u qiimaha badan leh ee la bixiya waxa weeye biyaha taas inagoo ka duulayn oo u ducaynaya inanta ilaahay garansiiyey waayo qof wal oo waqfsanaya waxaanu baadi doonaa bal meesha ugu haboon ay biyaha ka cabi karayaan biyahan laba qaybood buu qaybsanaa ummadda dhan ka cabaysaa qofka gacanta ku hayana wuu ilaalinayaa waxa weye mas-uul buu ka yahay mashiinkii baa maanta loo keenay wax badan buu ummaddu waraabinayaa oo aabbaheed iyo hooyadeed ula niyootay inay ceel u qodo laga cabo oo wax alla wixii ciddii ka cabta hadday xawayaantii haddii bini'aadmi tahay iyo hadday qudhaanjo tahayba ajar badani ugu jiro waalidkeed ilaahayna ha ka abaalmariyo oo u waqfiday ceelkan aynu maanta ku wada xaadirka nahay waalidkeed aabbaheed iyo hooyadeed ilaahay subxaana wa tacaala iyadaa halkaa ay ka soo saartay wax ka khayr qaba allah u soo geliyo waalidiinteedna allaha gaadhsiiyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro annaga dareen gooniyay noo samaynaysaa waxayna xasuusinaysaa in waalidku runtii marka uu dhintuu baahidiisu ay badan tahay marka runtii waxaannu ku leenahay waddada aad martay mashruucani ayaa qayb ka ah dadaalada hay-adda alraxma ee lagu horumarinayo adeegyada biyaha ee deegaanada baahiyaha ah si loo yareeyo saameynta ay ku yeelan karaan abaaraha soo noqnoqda markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada ayuu wariyeynaa maxamed nuur xuseen mar
waa hagaag bal markaan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar boqolka doolar waxaa la kala siisanayaa laba milyan sagaal boqol bixintu waa laba milyan sagaal boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah bariisku waa sideed boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah labaatan laha sidoo kale labaatan laha macsarada waa afartan doolar halka siliid cadiida ay tahay soddon iyo laba dhibic shan dhawarka sokorta waa soddon iyo sagaal doolar iyo bar sidoo kale baastada waa toban doolar intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar kana cayaaraha kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa hal lug kala baxday tartanka carbo kaafka kadib guuldaro ay kala kulmeen kooxda newcastle arsenaal ayaa ahayd kooxda fiican ciyaarta laakiin waxa ay ku dhibaatoodeen in ay dhaliyaan fursadihii ay heleen xidigaha martin iyo haverts ayaa kooxdooda ka khasaariyey laba fursadood oo dahabi ah xidiga alexander isaq ayaa kooxda newcastle u dhaliyey goolka koowaad daqiiqadii soddon iyo toddobaad waxaana ciyaartu ka dhigay hal iyo eber waxaa sidaasi ku dhammaatay qeybtii hore ciyaarta oo newcastle hogaaminaysay qeybtii dambe ay newcastle ku bilaabatay si dardar leh iyagoo doonaya in ay dhaliyaan gool kale daqiiqadii konton koowaad ayay newcastle dhalisay goolkii labaad waxaana u dhaliyay xidiga anthony kaasoo ciyaarta ka dhigay labiyo eber waxaa sidaasi ku dhammaatay ciyaarta oo newcastle ku garaacday kooxda kubadda cagta ee arsenaal halka warkaasi aad kala socotaan waa raadi aysanaay jowar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda magaalada washington d c ee wadanka mareykanka waxaa ka bilowday uu diyaargarowga xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald j trump oo ay hadda ka hareen in ka yar laba toddobaada munaasabada oo dhici doonta labaatanka bishan janawari ee sanadkan labada kun shan labaatanka ayaa waxaa ka qayb geli doona madax kala duwan oo ka socota caalamka iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo aad ka dhagaysanayseen raadiyahaysana ee magaalada jowhar nabadgelyo